oday nin lagu magacaabo oo ka tirsanay jaaliyadda yamaniyiinta ka tirsanaa ayaa gaarigiisii waxaa loogu xiray miino asagii ayaa ku dhintay degmada shibis eriyada suuqa manabolio ilaahay walaalkeen sheekh nuur ha u naxariisto waa un cadowgii ummadda dhibaatada ku haya ayaa miinadaas ugu xiray gaariga asagiina waa waa dhintay sheekh nuur haddana bolosayskii loogu talagalay ayaanan ayaan marinaynaa gabarh iyaduna xaafadda deriska ahaydna dhaawac yaroo fudud baa gaaray iyana allaha caafimaad degdega siiyo intaas bay ahayd wixii ka dhacay degmada shibis walaalo jawaab bay ka bixin doonaan insha allah haddii laha idmo dhammaanna degmaday baarayaan ciidanku oo ka hortag iyo ka dabatag intaba waajibaad ka taranay oo ciidanku leeyaha weeyaan hawshaas bayna wadaan